taleefoonyaha in nalaga dansan hadhow markan kalena anag war anaga deeqsinimadanada bal fiiriya ma anag walba wiilasha aan dooranayna fiiriya war markaad idinka meel fariisatiin maxaad taleefoonyaha u dansatiin idinka baqaalneed maxaa idinku ibtiliyey waa mid ka mid a odayaashu hadda u muuqda inay bislaadeen ninka hadda maanta nagu xisaabtamaya moodaya lo meel lagu xareeyey oo berri kuwan anaa meesha ku xaraystay anaa kuura isiinayiin leh kuurahana kun iyo kun iyo laba boqol iyo konton baa waxaa xaqiiqeya ninka ceelkaa noo suruun baa kuuraha naga leh nin kaloole ma laha nin kale oo na shabaho iyo nin kale oo maanta mas-uul naga iyo nin madax nagana ma jiro ballanqaadyo qurxoon rajagelin iyo aniga ayaa ka fiicnaan doona hebelkii shalay waa qaar ka mid a dhaqamada xildoonayaasha maxaan doorannay inta madaxweyne u weyn oo u yar m c e baan doorannay wax dhaqdhaqaaq oo anaga aan ka aragna malo nin kastana maalinka uu asaga baahan yahay ee kuuro uu rabo ambuu isa soo xambulaayo kabtan soo istaaga maalinkay magaalada dhibaato ee haystana wax uu imaanayo oo warbixin ka qaadayo ama maxaa ku nooshiin ama maxaa rabtiin ama maxaa u baahantihin waxna dhahayo ma laho dumarka ayaa maagan u muuqda kuwa dhiiran oo dhagtu u taagan tahay waxayna ku doodayaan inay yihiin dadka ugu badan ee codeeya balse aan tixgelin la siinin markay wax doortaan wiilka gabadheeda qabo wixii uu dhalay walaalkeed wixii uu dhalay ayada wixii ay dhashay wixii uu sii dhalay konton adi waxay keeni kartaa konton ruux markay u yartay warduqoo bahayartoo keli ag joogo oo hal kuura ee qabo unbaa anaga nalaga weynaysiin oo lasoo fariisin shacabka ayaa bilaabay inay shuruudo ku xidhaan ragga iyo dumarka u tartamaya kuraasta kala duwan
maalinkii kuuraha aan dadka u ridno yaa dad noogu dambaysa nalama soo booqdo nalama fiiriyo wax annaga gaar noo soo eh oo dawladda nooga soo baxa ma jiro laakiin markii la dhaho xuquuqda dawladda markii la dhaho qofka wuxuu u isticmaalo kuriis maanta waxaan caddaynaynaa oo meeshan aan ka caddaynaynaa ninkii doonahayo maanta inuu meeshaan ceelkaa noo furo oo bamkaas nagaga go'ay noogu dhex rido oo biyo nooga soo saaro qofkaa un baan annaga maanta heshiisna qof kale oo annaga heshiis ahna maanta dhallinyarada ayaa dhankooda lagu baaqay inaan si qaldan loo adeegsanin siyaasaddan aysan ku kadsoomin xilli waxaa la joogaa siyaasad dhallinyarada meel walbay joogaan garissa county in nabadda lagu dadaalo inaan si xun la idiin isticmaalin inaan inayna noqonin jidkii loo isticmaali lahaa dhallinyarada si xun loogu isticmaala insha allahu tacaala siyaasiyiinta xilligan aan taagannahay waxay jecel yihiin dhallinyarada inay incitment iyo isku dirdir bulsho ay keenaan si maaragtay ayaga interestooda ay ugu guulaystaan laakiin waxaan fariin u farayaa dhallinyarta meel kastoy joogaan garissa county iyo dhammaan waddanka odil nin kasta oo siyaasi ah dantiisu gaar wataa inaan maaragtay dadka aan la idinku fidmaynin hoggaanka dhaqanka beelaha ganacsatada iyo shakhsiyaad ka macaasha siyaasadda ayaa xilligan ku jira kala xulista tartamayaasha balse codbixiyaasha oo marar badan ku dagmay ballanqaadyo aan fulin beerlaxawsi qabiil iyo tijaabinta shakhsi cusub ayaa sheegay in ciddii hadda baahidooda wax ka qabata keliya ay tixgelinayaan dayaca badan baa marka hore qabnay caruurtaanada qoraxaasay ku dhammaadaan iskuul ma qabno isbitaal ma qabno isbitaal hadday islaan caawa naga foolato gaari haddaan wayna karataa lagu qaada isbitaalka la aadin hadday kaloo ahaynna meeshan unbay ku silci maalinka kuuru uu taagan yahay buu dad noo imaan maanta waxaan annaka dadweynaha ka codsanaya muslimiinta aan ka codsanhaynaa gaal hadduu raba ha ahaado ninka masheyntaan maanta noo hagaajiyo umbaa walaalkaan kurahanagan iskale
markay imaadaanna ficil unbay muujinayeen annakaa ree hebel annakaa nala doorta annakaa kan e annakaa kuus unbay noola imaanayeen annaga waxaan rabnaa ninka maanta m b u taagan oo m c e u taagan oo gafana u taagan magaalada liwaaxlow la dhaho haddaanan biyo degdeg e aansan loo soo saarin inuu lacagta isku soo saarin hadduu soo saarana wax u yaalla aansa jirin maxamed baaruud xuseen warbaahinta ista dhadhaab